halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco labaatanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddanana waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga amniga qaranka ee dowladda soomaaliya oo xalay amray in muddo afartan iyo siddeed saacadood gudahooda lagu furo waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho waxaan u soo baxaa shaqo subaxii ilmihii aqraab u soo raajaa marmar waddada waxay nagu qabtaa saddex biicil inaan soo raacno oo naga go'in marka waxaan leeyahay xirnaanshaha waddada in maal waddadaas inay si toos noogu furo aan wax aan baar siino iyo waxaan ilmo u geel nooma kala go'aan saasaan codsaheena koley waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah oo maanta ku saabsan ururada siyaasadda islaamka ee dunida ka jira
bilowgii hore markuu wax bilaabanayo waxaad moodaa wuxuu ku bilowdaa si aan laga fiirsano iska degdega laakiin tajribadii faraha badnayd ay soo mareen ururada diiniga ahu waxaan islaahay meelo fara badan oo ay sidii la rabay aan looga faa'iidaysanin gafaf fara badan oo inta la daraaseeyey aan la odhanin maxaan wax ka barannaa xaggeen wax ka beddelnaa xaggeen u dhaqaaqnaa ayaa jira allaha u naxariistay yunis calinuur oo ka mid ahaa rugcadaaga safixiinta soomaaliyeed oo xalay london ku geeriyooday ayaad maqli doontaan balse marka hore warkii caalamka
tuulada af urur oo ka tirsan degmada boosaaso ee gobolka bariga puntland ayaa xalayto waxaa qabsaday ururka al-shabaab ee ka dagaalama buuraleyda galgala sida v o eda ay u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan tuuladaasi gudaheeda tuulada af urur oo saldhig u ahayd ciidamada daraawiishta puntland ayaan wax dagaalhii ka dhicin kadib markii ciidamada puntland shalay galabnimadii ay isaga guureen fariisimihii ay ku lahaayeen tuuladaasi maa markii ugu horreysay ee ururka al-shabaab gudaha ay u soo galaan tuulada af urur waxaana jiray weeraro hore oo dhimasho badan geysta kuwaasi oo hore u dhex maray ciidamada puntland iyo kooxda al-shabaab waaxda amniga gudaha maraykanka ee ayaa u ogolaatay ku dhowaad shan boqol oo soomaali ah in loo cusboonaysiiyo sharciga t b s-ka loo yaqaan oo ah sharci kumeel gaara oo joogitaan siinaya qaxootiga maraykanka ku nool ee aanan haysan sharciga deganaanshaha go-aankan ayaa waxaa soo dhoweeyey hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo sharci dejiyayaasha maraykanka ee waday ololaha ah in dadkan dib loogu cusboonaysiiyo sharciga tallaabadan ayaa u saamaxaysa boqolaalkan ruux in ay sharci ku joogaan kagana shaqaystaan dalka maraykanka shan boqol oo soomaalida ah ayaa horey uga joogay waddankan isla sharcigan t b s-ka oo ah sharciga joogitaanka ku-meelgaarka siinaya qaxootiga soomaaliyeed ee aanan sabab amni awgeed dalka soomaaliya dib loogu celin karin muddo badan ayaa laga cabsi qabay in maamulka trump uu dib ugu cusboonaysiin waayo sharcigan taasi oo horseeday taasi oo horseedi lahayd aan idhaahda in maraykanka laga musaafiriyo dadkaasi
daraasad uu sameeyey bankiga dhexe ee kuuriyada koonfureed ayaa maanta waxaa lagu sheegay in dhaqaalaha dalka kuuriyada waqooyo uu sanadkii hore hoos uu uga dhacay in ka badan boqolkiiba saddex sababo la xiriira cunaqabataynta ay qaramada midoobay saartay darteed hoos u dhacaasi dhaqaale ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa oo ay xukuumadda pyongyang ay la kulanto muddo labaatan sannadooda waxaana uu cagsi ku yahay kobcii dhaqaale ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii uu dalkaasi sameeyey oo ahayd saddex dhibic sagaal boqolkiiba ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka kuuriyada waqooyi oo faahfaahinaya hoosu dhacaasi dhaqaale hoosu dhicii ugu xumaa ee dhaqaale ee soo mara dalka kuuriyada waqooyi ayaa wuxuu ahaa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii markaas oo dalkaasi ay ka dhacday abaar aada u darayd
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad warkaa kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington guddiga amniga qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo xalay ku kulmay magaalada muqdisho ayaa amray in muddo afar iyo siddeetan saacadood ah afar siddeed iyo afartan saacadood aan idhaahday gudahood lagu furo waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho xilnaashaha waddooyinka ayaa saameyn badan ku yeeshay bulshada ku nool magaaladaasi waxaana dadka qaarkood ay soo dhoweeyeen in waddooyinka loo furi doono warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray saynab abuukar madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulanka guddiga guddoominaya ayaa amray in muddo afartan iyo sideed saac gudahood lagu furo wadooyinka xidhan ee magaalada muqdisho sida wadada maka almukarama midda soddonka afisyooni iyo qaar kale si looga jawaabo cabashooyinka shacabka ee ku aadan jidadka xidhan ee magaalada muqdisho kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka dadka magaalada waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho oo v o a la hadlay haddii aan ku bilaa magacayga yuusuf absugaan la yihahda waxaana ka mid ahay mootaaliyada maarata magaalada muqdisho wadooyinka xiran aad iyo aad ayaan dhib ugu qabnaa waxaan aragnay rooyin badan oo lacag ay nooga fakanayso oo haddii aad fagax ka soo qaado kale matala sancay ay ka xiran tahay waddada haddii aad inta joogtana xagga loo gudbi ma karo marka xagga joogta inta loosoo gudbi ma karo marka dadku waa hal dad dalkuna waa hal dale dalka laysku daraan ila aniga dhib aad iyo aad waan ugu qabnaa waxaana ka codsanayaa madaxweynaha iyo maarata dadka xilka waddankaaya inay shacabka ka fikiraan xuquuqda ay kuleeyihin ay ka soo baxaan magaceyga waxaa waay faadimo cabdiqaadir ibraahim mukhtaar waxaan ka imaaday weedow waxaan u soo baxaa shaqo subaxii ilmiheyga qaraab u soo raadjaa marmar waddada waxaynu u qabtaa saddex bicil inaan soo raacno oo naga go'in saas ay tahay habeenkii marmar lugaan ku baxnaa marmarna ekisaan ka helnaa gaari oo tobanku nagu geeweedow marka waxaan leeyahay xirnaanshaha waddada in waddadaas inay si toos noogu furo aan wax aan baaro siino iyo waxaan ilmo u geel nooma kala go'aan saasaan codtaheenaa koley qaadir xirsi sheekdoon baa la yidhaahaa nabadoon baan ahay waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynuhu inuu leeyahay hala furo mar kasta dariiq waa furan yahay hala furo meesha uu ka xiran yahayna aan aqoon la'nahay ilaa haddana uu xiran yahay dhibaatada marka xaggee ka jidaa waa in ayada raad raacaa cidduu u xiran yahay oo goonida oo amarka madaxweynaha jabinaysa waa in la ogaadaa waana mahadsanyay madaxweynuhu inuu yidhaaho jidka hala furo guddigu waxay amreen wasaaradaha maaliyadda gaadiidka iyo maamulka gobolka banaadir in ay dib u eegis ku sameeyaan hanaanka isticmaalka wadooyinka caasimadda maadaama ay kordheen tirada gaadiidka iyo bajaajada ee soo galaysa gobolka banaadir sida uu guddiga xusay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan guddiga amniga baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan go-aanka guddiga kasoo baxay runtii waa soo dhoweynayaa in muxuu ahaa laga qaado dadka shacabka xayraada ee jididka la furo horey baan u aaminsanahay in jid xiran muxuu ahaa aan amni lagu soo gagbaabin waayo intuu jidkaas xiran yahay qaraxi waa weyn oo weliba dhulkii iska xirraa soo maray ayaa dhacay marka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa haddii ay guddigii amniga madaxweynaha uu guddoominayay ay xalay go'aamiyeen in muxuu ahaay waddooyinka la furo waa wax aad u fiican waa wax shacabka u fiican waa wax dadka danyarka u fiican waxaanse leeyahay hay-adaha amnigu war waddo la xera keliya laguma sugo waa in la baaraa qof kasta iyo meel kasta oo ay waxaan ka soo abaabulayiin waa in la baaraa sidoo kale guddiga ayaa isku raacay in xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradaha maaliyadda dekadaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir in ay la yimaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan qorsho afar iyo labaatan saac ay ku shaqayn karto dekadda muqdisho taa oo ka jawaabaysa sida ay guddigu sheegeen baahiyaha ganacsi ee ay qabaan ganacsatada soomaaliyeed saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington allaha u naxariistay yuunis cali nuur oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadda soomaaliyeed ayaa xalayto waxa uu ku geeriyooday magaalada london ee dalka britain yunis calnuur waxa uu ka soo shaqeeyey idaacadda raadiyo muqdisho kadibna waxa uu u gudbay idaacadda b b c soomaaliya ee magaalada london halkaasi oo muddo dheer uu ka shaqaynayay haddaba shaqadii yunis calnuur iyo sifiisi ayaa cabdicasiis xuseen waxa uu khadka telefoonka ee magaalada nairobi uu ku wareystay yuusuf garaad cumar axmed wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya oo soo noqday madaxii laanta af soomaaliga ee b b c da waad mahadsan tahay cabdicasiis allah u naxariisto walaalkeen yunis cali nuur oo muddo dheer aan soo wada shaqaynay lebelo kala duwan ama heerar kala duwan aan kusoo wada shaqaynay yunis markii ugu horreysay oo aan saxaafadda ku maqlo ama aan magaciisa ogaado waxay ahayd dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii dhex maray labada dal ee soomaaliya iyo ethoobiya isagoo wakaalada wararka ee soonna ka tirsan ayuu wuxuu qori jiray faallooyinka wararka oo aad berigaas qayb uga ahaa dagaalka oo ciidankana lagu dhiirigeliyo shacabka soomaaliyeed mooraalka loogu dhiso dhinaca kalena dowladda ethoobiya iyo ciidankeeda aad wax looga sheego ama dhaliilahooda la sheego marka berigaas raggii caanka ku ahaa ayuu ka mid ahaa waxa iigu xigtay yunis oo shaqo toosa aan wada yeelanay sagaashan iyo kowdii anigoo jooga magaalada rooma ee dalka talyaaniga ayaa waxaa b b c da laanta soomaaliya kadib markaan imtixaan u galay waxay i weydiisatay in aan reporter uga noqdo itaaliya oo isla markaasna france iyo switzerland aan joogto u tegi jiray saddexaas wadan ayaan uga soo warrami jiray gaar ahaanse itaaliya u badnayd berigaas wariyaashu mobile phonena ma jirin aniguna landline ma haysan oo nin garabratahan ah oo aada u socda oo laba jaamacadood iyo udhexeeya socod kale marka wariyaashu waxaan ka wici jiray telefoonka dariiqa ku yaalaan ka wici jiray warka aan haya layga dhegeysan jiray markaa haddii loo bogo intaan ku celiya ma loo bogay haa kadib layga duubi jiray marka yunis wuxuu ahaa ninka keliya ee aan xusuusto ee isii ballamiya ee yidhaahda maalin hebel ayaan barnaamij samaynayaa waxaan kaa doonayaa inaad noocayo nooca wax iga soo warranto ama item wanaagsan aad iisoo samayso weligeyna item aan soo sameeyey iguma celin markaan reporterka ahaa kadibna haddee london ayaan isugu tagnay isagoo producer ayaan aniguna producer soo noqday laakiin uu khibrad dheer dheeraa aan ku biiray idaacadda waan wada shaqaynay senior producer baan noqday editor baan ka noqday ama laantan madax ka noqday intaa waan wada shaqaynayna wuxuuna ahaa nin runtii aqoon badan oo wax badan hore usoo akhristay mawduucyada laga hadlayana inta badan angal ama dhinac aan aada dadka ugu wada jeedin ayuu mararka qaar wax ka eegi jiray nin hal abuur fiican lehna wuu ahaa waa tahay yuusuf kolley intaad london isla joogteen aniguna waa anigii idaacadda mar idinkala shaqayn jiray allahu naxariistay yunis waxa dadkii de xafiiskaa soo maray ay ku xasuusan karaan waxaa ka mid ahaa inuu kasoko khibraddiisa dhinaca warbaahineed ay u dheerayd inuu ahaa nin degan oo ixtiraam badan oo shaqaalaha xafiiska ay ka wada shaqeeyaan ka tilmaaman weliba waxaan xasuustaa inuu lahaa magaca gaara oo loogu yeeri jiro oo loodhan jiray suldaankii xafiiska bal arintaasi iiga waran siday ku timid runtii suldaannimadaasu meesha ay ka timid aada uma aqaan laakiin waxaan ogahay oo runtaa ah in laanta looga yaqaanay suldaanka yunis wuxuu ahaa nin afgaaban nin aan dadka faragashan nin xataa mararka qaar haddii lagu xadgudbo iska dulqaato u badan inuu dulqaato nin degan ayuu ahaa quyar socda berihii aan meesha ku gaaray anigu nin wuxuu ahaa anigu gaar ahaan markaan madaxda ka noqday meesha inkastoo ka horna hal mar loo xil saaray barnaamijyada khaasa ayaan u diri jiray oo ama hay-ado kale ay maalgelinayaan oo hargeysa lagu sameynayo ama tababaro dalka laga bixinayo tababar waxaa jiray aan markii hore anigu ra'yigiisa lahaa kadibna maalgelin ayuu keentay maria faraamraad oo ku-xigeenka madaxa laanta soomaaliga ah oo wariyaasha soomaalida oo dhan loogu talagalay oo markii hore ku bilowday laba sanad iyo sideed bilood oo maariye iyo dad kale ay wadeen kadibna sanad iyo sideed bilood oo kale lagu daray yunis cali nuur wuxuu ahaa tababaraha sare ee barnaamijkaas hargeysa boosaaso garoowe haddaanan khaldanayn iyo muqdisho iyo marka si joogto ah uga samayn jiray marka nin wuxuu ahaa aqoontiisa la wadaagay dhalinyaro fara badan oon ogahay inay maanta na dhegeysanayaan ama idaacadaha meel weyn ka joogaan amaba ay ku biiraan idaacadaha waaweyn ee caalamka waxaa kalu ahaa ninkan dadku waxay ku yaqaanaan idaacadda laakiin waxaa jirtay berigii siddeetan iyo sagaalkii iyo sagaashankii in mar b b c da isagoo freelance ah shaqo ugu dirtay inuu ka soo warramo dhinaca jabhadda s n m ta iyo dagaaladii ay ka waday gobolladii waqooyiga soomaaliya berigaas waxaa dhacday in yonis gaari uu saarnaa miino ay ku qaraxday oo miino ciidanka dawladdu ay u dhigeen malaha ay ku qaraxday teesarihiisi laga helay meesha ciidanku teesarihiisi ay soo qaadeen kadibna la riboorti gareeyey ninkaasi inuu ku dhintay qarax ka dhacay magaalada borama banaankeeda meel ah b b c du way sheegtay berigaa sida la ii sheegay la iima sheegin waa xaqiiqo isaguna uu ii sheegay madaxda b b c duna way ii sheegtay khalad ha ahaato laakiin nin la riboorti gareeyey geeridiisa ay ahayd hadda ka hor waa markii labaad hadeer oo dhab ah allaha u naxariista ayaan leeyahay
kaasina waxa uu ahaa yuusuf garaad cumar axmed wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo madaxii hore ee laanta af soomaaliga ee b b c da oo haatan ku sugan magaalada nairobi oo u warramayey werigeena cabdicasiis xuseen weli isla tacsida yunis ayaanu ku jirnay allaha u naxariistee yunis waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku noolaa magaalada hargeysa oo uu ka ahaa la taliyaha wasiirka warfaafinta ee somalilan waryaheena v o eda barkad maxamuud kaaliya ayaa la kulmay dadkii ay is yaqaaneen waxaana uu warbixintan ka soo diray hargeysa waxaa jira dad badanoo wakhtiyo kala duwan aqoon durugsan isu lahaayeen marxuum yuunus cali nuur waxaa ka mida maxamuud cabdi cali ducaale oo ka mida roogcadaaga saxaafadda ee muddada dheer ay aqoonta isu lahaayeen soona wada shaqeeyeen waxaan weydiiyey aqoontii uu lahaa yuunus cali nuur inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun yuunus cali nuur waanu isku akoray muddo dheer dheer dheer baan aqaanay marka wuxuu ku dhashay deegaanka faraweyne wuxuu ku koray aragsiyo iyo agagaarkeeda qiyaastii dee sannadaha cusbitaallamay jirin iyo waxa la qortee kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii meelahaasaa noo xisaabnay ilaa kontonkii intii u dhexaysay waa la isku dhadhowaa january kun iyo sagaal boqol iyo labiyo lixdankii ayaa uulo lana wada qoray isagana waxaa laga qoray faraweyne anna wax layga qoray allay baday markaa markaanu dhammaynay elementarygii isaga waxaa la geeyey cadaadli dugsigii dhexe anu sheekh baan tegey laakiin isaga markii dambe waxaa la geeyey camuud haddana oo uu sekondarigii ka baxay dabeedna xalanaa la galay shaqadii qarankaa laga baxay kun iyo sagaal boqol iyo saddexiyo toddobaatankii ayuu waxaa loo qaatay radio muqdisho sanadkii ku xigii baanana halkaa ugu tegey dee intaa ilaa maanta meelun baanu wada joognay wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad xagga tacliinta ugu wanaagsan saxaafadda markaad u eegto waxaan u tegey isagoo faalla qoraaya wuxuu ahaa markaan qiyaaso inta soomaalida ee warbaahinta ka shaqaysa intaan anigu soo maray waxaa la yidhaaho barnaamij soo saare ama broducer haddaanu koow ka ahayn laba ama ragga ugu fiican faallooyin buu qori jiray faallada ninka qoraalana nin ciyaar ciyaara maaha jarmalkaa loo diray markuu soo noqday haddana barnaamijyadiibu ku soo noqday dabeedna markii dambe waxaa loo bedelay soona oo uu agaasimo ku-xigeen ka noqday maxadkii culunta siyaasadda ee xamar buu haddana galay oo nin had iyo jeer tacliintana doonta shaqadana dhinac ka haya ayuu ahaa dabeedna noloshaa xamar markaanu toban sanoo dhadhow ka shaqaynaynay waxay noqotay kooxdayadii in kolba qof siibto oo dalka wax laga yargaran waayo markaa shirar baa loo bixi jiray shirarkaasoo had iyo jeer laga dhex siiban jiray shir buu u baxay faransiisku markaa degey mudduu halkaa joogay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii wuxuu noogu yimi b b c da intaa ilaa markii dambena isagaaba nagaga hadhay oo afartas oo ninka u shaqa muddo dheer buu ahaa wax ka shaqeeya b b c da markaad ka reebto cabdilaahi xaaji waxaa jirtay qiso dadka inta badan aanay ka warhayn oo waqti waqtiyada ka mid xilliga b b c da ka wada shaqaynayseen yunis la qoray inuu dhintay dabeeto geeri lagu tiriyey arrintaasi goorma ahayd arrintaasi waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii waa tii dagaalku halkan ka dhacay iyo balaayada iyo beledu ninkii ugu horreeyey ee saxafi ahaa ee ka sarsanaa b b c da lasoo diray buu ahaa dabeedna diridhaba iyo dhulkaasaa wax ku qabsadeen b b c dii baa ka we- anagu waanu ka haynay war laakiin b b c dii baa war ka weyday dabeedna muddo markuu maqnaa waxaa kaloo dhacday nin la odhan jiray allah u naxariistay yunis cali oo snmta ka tirsanaa oo sarkaal ahaa ayaa baabuurkiisii miina ku qaraxday dabeedna kii baa la mooday yunis caligii inuu yahay isaga marka ninkii b b c da u fadhihi jiray muqdisho ayaa soo diray in yunis cali nuur baabuur miina la qaraxday dabeedna islaan b b c da markaa kumeel gaar ahaan usii haysay ayaa go-aan ku gaadhay inay baafiso dabeedna wuxuu isdhegaystay isagoo idaacaddiisii ay leedahay allah u naxariisto markii dambe somalilan buu kusoo noqday aniga laftigaygu markii uu soo noqday halkan dalka dib ugu soo laabtay dadkii wada shaqaynta kooban dhex martay baan ka mid ahaa tababaruu noqday tababar uu noqday marka mashruuc baa la sameeyey b b c du maalgeliso halkanaa laga sameeyey dabeedna tababar uu noqday dabcan halkan intii dambena dee waa kii somalilan wuxuu la taliyay wasiirka u ahaa tababar uu ahaa sidii buu u waday xaasas labuu lahaa london dee mid baa nala joogtay halkanna markii dambe reer yar buu ka sameeyey ilaa toddoba sideedda dhow iyo caruurtiisu ma garanaysaa gaadhaysaa geesta kale waxaa jira saxafiyiin tiro badan oo muddooyin kala duwan uu siiyey tababaro saxaafadeed iyo aqoon la xidhiidha mihnadda maxamuud cabdijaamac xuute waa guddoomiye ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja waxaanu ka mid ahaa ardaydii uu tababaray yoonis ilaahay naxariistiisii jannaha ugu deeqo een, wariya yoonis cali nuur oo ahaa rugcaddaa saxaafadeed isla markaana wax badan soo gashaday een, ay bulshada kala duwan ee ku shaqaysata mihnada saxaafadda oo runtii anu aan ka mid aha iyo inta ilaa ee, jaalkaaba runtii een, tababaradii uu bixin jiray yoonis cali nuur allah u naxariiste waxaan ahaa ardaydii ka faa'iiday wakhtigii aan ka shaqayn jiray telefishkii ugu horreeyey somalilan laga furo geesta kale madaxweyne muuse biixi iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa iyana tacsi u diray ehelka qaraabada mihnadlayaasha saxaafadda iyo guud ahaan bulshada geerida ku timid marxuum yoonis cali nuur barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o a oo uu ugu horeeyo madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebrow iyo ibraahim xasan daadurey oo hadda stuudiyaha igu weheliyo islamarkaana yunis ay raadiyo muqdisho kasoo wada shaqeeyeen toddobaatanaadkii eh, ayaa qoysaskii iyo ehelkii asxaabtii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeynaya allah u naxariistay geerida ku timid yunis calinuur isagana uga baryaya ilaahay inuu jannada ka waraabiyo iyagana samri iyo iimaan uu ka siiyo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed xasan maxamed cabdi xasan
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka bilihii mey iyo juune sannadkan waxaa doorashooyin ay ka dhaceen dalalka maleysiya iyo turkiga dhinaca maleysiya waxaa doorashadii ra'iisul wasaarenimo ku guulaystay mahatir moxamed halka dhinaca turkigana uu xilkii madaxtinimo ku guulaystay rajeb dayib erdowan oo xilka ra'iisul wasaarahana horay dalkaasi uga soo qabtay labada nin waxaa lagu tiriyaa inay ka soo jeedaan ururada islaamka ee siyaasadda ku dhaqma dalka suudaan ayaa isna waxaa taladiisa soo hayay madaxweyne cumar albashiir ilaa iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii kadib markii uu afgembi ku yimid xukunka madaxweyne albashiir waxaa isna lagu tiriyaa xubin ka mid a ururada islaamka ee siyaasadda ku lugta leh bilowgii laba kun iyo tobankii waxaa dalalka carabta ee waqooyiga afrika ku yaalla ka bilowday gugii carabta kaasoo keena in madaxdii dalalkaasi xilkii laga tuuro doorashooyin qabsoomay kadibna ururka ikhwaanu muslimiin oo ka mid a ururada siyaasadda raacdaa uu guula ka keenay dadaalada ururada islaamka siyaasadda waxaa raadkoodu uu fidsan yahay ilaa iyo markii dowladdii islaamku ay burburtay sannadkii kii haddaba muddadaas sagaashanka sano kor u dhaafaysa ururada islaamka ee dhinaca siyaasaddu himiladoodii ma ka midha dhaliyeen dadka dalalkooda ku noolse ma u heleen himilooyinkii ay u ballanqaadeen waa qodobka aynu maanta barnaamijkeenna faaqidaadda kaga hadlayno waxaana igala qayb gelaya sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho sheekh maxamuud axmed dalmar oo ah cilmi baadhe taariikhda islaamkana aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada london iyo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan shariif ayaan ugu horran weydiiyey marxaladii ay soo mareen ururadani ilaa iyo wixii ka dambeeyey sannadkii kii bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah marka hore waxaan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah eh, sheekh maxamuud axmed dalmar iyo sheekh bashiir salaad iyo adiga oo ah maxamed xasan iyo bahda idaacadda maamulkeedaba iyo dadweynaha soomaalida adduunka dacladiisa inaga dhegaysanaya waxay la tahay marka laga hadlayo eh, khilaafada wax yar waxaa fiican inaan ka yar horumarino oo eh, taqriiban eh, muxuu ahaa khilaafadii islaamku ama khilaafadii muslimiintu eh, quruntii intaysan dhicin ka horreysay xoogaa tabardarre iyo dacfi fara badan baa soo jiray waxaad la socotaan dagaalkii koowaad ee adduunka in eh, dagaallo fara badan ay dowladdii cuhmaaniyadu ay gashay iyada oo marka ahay dowladdii matalaysa khilaafada islaamka kadibna burbur fara badan iyo dhaawac fara badan iyo ta'akul ama iscunis fara badan oo xaggaasa uu ku yimid dacfigaa markuu jiray ama tabardarradaasu markay timid eh, waxaa abuurmay marxaladaas eh, dad isku yara dayayay inay eh, islaax iyo wax la yidhaahdo ummadii bal inay dib usoo noolaato Eh, dadkaas waxaa laga xusi karaa muxuu aha jamaludiin afghani iyo maxamed cabdow iyo dad kaleeto maxamed sheekh ma- sheekh maxamed rashiid rida halkaasay marka un kasoo bilaabatay kadibna marxaladahaas waa markii ugu dambeyntii uu lagu dhawaaqay inay eh, dowladdii haramka ahayd ama dowladdii weyneyd ee muslimiintu si oo hosbogsanayeen eh, ay dhacday eh, kun sagaal boqol labaatan iyo afartii marxaladdaa wixii marka ka dambeeyey eh, waxaa abuurmay dhaqdhaqaaqyo islaami ah oo inta badan doonaya wadcigii eh, muslimiintii aabbaha iyo hoyalaanta noqotay ee rajadii agoonta noqotay ee un haram weyna dugsanayeen hal mar waayey inay raadiyaan marka iyaga oo laga yaabo qaabka loo raadinayo inaan aada looga wada tashanin waxa la doonaya inaan aada looga wada heshiinin eh, waxa maqanaya xataa aan raadinayna inaan aada loo wada aqoonin kadibna halkaasaa waxaa ka cogtay dhaqdhaqaaqyo ay ugu ugu xoog badan tahay dhaqdhaqaaqii qowl muslimiinka ee uu hogaaminaya xasan albanna halkaasaa marka afkaaro fara badan oo kalena ay ka yimaadeen marka waxay ila tahay tasawurka isagoo kooban waa intaas baan anigu yaan yaan hadda kusoo koobi lahaa jawa- su-aashaas jawaabteeda yani waan gartay Eh, sheekh bashiir haddaan siiyo eh, ururaa soo shaacbaxay siduu sheekh cabdiraxmaan shariif sheegay eh, inkastuu mid ka xusay hadday jiraan ururo kale iyo waxyaabihii ka hor yimid آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين dhamaantiin way salaam iyo jazakum allah khayran dadka dee runtii waa sida u dulmaray aan sheikhu maaragtay dhibaatada jirta iyo dacfiga la dareemay intaa waxaa u helisay yani culays baa la dareemay oo maaragtay isticmaalkii iyo gumaysigii iyo khayraadkii iyo maaragtay muslimiintii laga wasaxeeyo xagga maamulka xagga milatariga xagga dhaqaalaha xagga xadaarada ayadoo runtii culays kale ayay ahayd marka inta sheika uu sheegay way jirtaa waxaa kaloo jira eh, maaragtay jamaacooyin kale iyo ururo kale oo dadaal sameynaya oo iyagoo doonaya in xaaladda islaamka ay wax ka bedelaan ama xaaladda muslimiinta ay wax ku biiriyaan sida maaragtay dadaalkii weynaa uu sameeyey sheekh axmed wahaab raximahullahu taala uu sameeyey iyo saas oo kale jamaacatu ansaaru sunnati misra ka jirta iyadana iyo jamacada oran jira jamciya sharciyadu macnaa waxa weeyaan eh, inta xataa khilaafadu inta dhicin ka hor eh, maxaa siduu sheegay sheikuba eh, dacfiga iyo dhibaato way muuqatay marka isku dayo ah in muslimiinta ay kacaan oo sida xaaladooda ay tahay ay bedelaan oo kala nooc nooca oo meelo badan ka jiray oo meelo badan maxaan ku rahaa maaragtay ka dhawaaqaya ayaa jiray ee dhammaantoodna waxaa midaynaya waxa weeye sidaan anfici mayso sidaan sax maaha sidaan aan isku dhaano ee maaragtay diintii aan soo noolayno diintii cilmigii camalkeeda aan u noqono culeyskaan la saaran aan iska qaadno waxaasoo dhan ayaa runtii maaragtay ayaa lagu hadli jiray ama dadka loogu baafi jiray waan gartay Eh, sheekh dalmar haddaan siiyo jooga magaalada london saqaafadda siyaasadda ee ururadaas eh, islaamka iyo ka ma- miro dhalintii waxyaabihii ay u socdeen bal haddaad eh, eh, wax nooga taabatid runtii sida ay een, eh, cabdiraxmaan iyo sheekh bashiirba sheegeen waxa weeye wakti bay ahayd aada u adag oo een, runtii dee ummadda islaamka ay soo waajahday yani arrin masiiriya oo yani nidaamka ay u barteen eh, inay shareecadda ku noolaadaan inay arrimahooda waxay yaqaaniin ku maamushaan in madaxdooda iyagu aanay kala diin ahayn kala dhaqanna ahayn eh, ay yani ku timi dee taxadiyaad weli bay eh, arrintani eh, taabanaysaa runtiina waxa weeye een, eh, caqabadaha faraha badan ee jiray eh, waxay ahaayeen ama yani thaqaafadda in ixyaa camaliyad ixyaa dib u soo noolayn oo ah ka mid a yani dhaqanka islaamka ka mid tahay tajdiid ama dib u cusboonaysi waxa dhado marka nidaamka yani eh, siyaasiga ah ama nidaamka maxaan ku dhahday fikriga ahi uu eh, rakiibo ama daciifaba in yani dad ama qof ahaadeen ama jamaacad ha ahaadeen ama madxab ha ahaadeen ay yani tajdiid dib u cusboonaysiin sameeyaan thaqaafadooda marka mid meel kale laga keenay mahayna waxa weeyaan taa yani islaamku uu leeyahay oo ah waxbaa baytinaalay quwad baa fadantay iyada oo weli marjicu uu yahay meesha loo iilanayo ama loo iskanayo ay tahay mabaadideena iyo islaamkeena iyo qur-aanka kariimka iyo sunnihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo yani asalafka saalix iyo ummadda islaamku wixii ay ku dabiya reer keentay lagu noqonayo in halkaa laga dayo thaqaafadaas weeyaan runtiina waxa weeye n waxa weeye waxa dhacay waxay ahaayeen dowladdii ku gudbanay caalamad islaami ku gudbanay deyrka u ahayd oo ahayd dowlad cusmaaniya iyada lafteedii ayaa yani fasaad baa galay waxyaabo badan oo ay ka gaabisay baa galay wax la yidhahdo istibdaad oo yani taladii aanay magaranaysaa sidii hore ahayd baa galay halka wy halka markaa buuxiga laga soo gelaya waxa dhacday in yani xaggii iqtisaadka ama dhaqaalaha ay daciiftay oo markaa yani ay noqotay in marmar dee yani wadamadii doonayay awal meel ay kasoo galaan in ay u daynowdo oo lalado bal aan kusii kabnaan madayniya yani europeanska weliba marka waxaa taa kasii dareed markii dambe dhaqdhaqaaqyo qawmi ah oo yani dhaadasho dhalasho ah oo yani ama carab ha ahaateen alqowmiya alcarabiya ama waxa la dhahda alqowmiya alquraniya juvaniya oo turkiga ah in ay meeshii soo baxeen in afkaar badan oo galbeedka laga soo waariday ay meeshii timi oo markaa ummadii isku midka ahayd ay iska hor timi oo matalan turki iyo carab la isaga hor yimi sudaankii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaq sameeyey wuxaa sudaan cabdilxamiid raximahullah wax badan buu isku dayay inuga garanaysaa dee inqaadiyo ama uu badbaadiyo laakiin waxay ahayd wax yani maro tolma beeshay oo kale qortalaya oo kale ayay kamid ahayd marka thaqaafadda haddaynu kusoo noqono thaqaafadood wax kale maahayna waxay ahayd in wax la cusmoonaysiyo tajdiid la sameeyo iyada oo marjica dhabarka la saaraya musandeedku uu yahay qur-aanka kariimka ah sunnaha rasuulka calai sala slaam political practicekii muslimiintu ay ku dhaqmi jireen yani howlqabadkii siyaasadeed ee muslimiintu ay ku dhaqmi jireen weligoodba ilhaamaad yani taariikhda laga eeganayo ilaa yani zamankii salaaxadiin alayubi oo kale ama matalan maxamed alfaatix ninkii la jiro qusumciiniye furtay ee istanbul yani maanta magaalada la yidhahdo waxaasoo dhan iyada oo la eegayo waaqica iminkana lala socdo iyo sida duniyay tahay yani lagu dhaqmayo waa gartay halka thaqaafadooda saasoo badan waan gartay sheekh cabdiraxmaan shariif ee dhinaca saqaafadda haddaad weliba sii tilmaanto eh, sida ururada eh, islaamka ee eh, siyaasadda salka ku leh se u dhaqmayeen ma ahayd si ay eh, si eh, xili eh, degdega ay kaga midho dhalin kareen sida ugu wanaagsanna u maareyn kareen eh, meelihii ay ka tartamayeen sila ani waxay la tahay arrintaa uu sheegay ustaad maxamuud axmed dalmar qaybo ka mida waa waa sidaas ani waxaan islahay qaybaha asaasiga waxay ahayd sax waan dunnay oo haramkii weynaa ee muslimiintu ay haysteen ama ay muxuu ahaa ayaa meesha ka baxay dacfiyo fara badan oo isusoo taraakumaya ama isusoo dulfulfulay ayaana sababay inta badanna marka laga reebo yani fatro yar ama waktiyada kooban dowladihii soo jiray muslimiinta taariikhdooda sax islaamku wuxuu u ahaa bayt sida ay in badan magacooda ama ay sheeganayeen laakiin nidaamkooda xukunku ma ahayn nidaam cadaaladeed ma ahayn nidaamkooda siyaasiga ahu nidaam ama qaab muxuu ahaa ma ahayn ay ka muuqato cadaalad iyo xorriyad iyo wax fara badan uu ka muuqdo ma ahayn nidaam qoys uu meesha joogo oo reebano iyo kasoo bilow oo qoys ahaa bahashana qoysnimo ku qaatay qoysnimana inta badan uu kusoo wada ciddii isku dayda inay aragti kala keentana ayna ay khaarijinayeen kadibna waa la afgambiye nimankii cabaasiyiinta ayaa afgambiyey cabaasiyiintuna qoys kale ahaayeen iyaguna oo qoysnimo ku maamulaya bahasha kadibna cusmaaniyiintii baa iyaguna ka qaaday meesha cusmaaniyiintuna qoys bay ahaayeen maca daalika ay qoysas qoysas ahaayeen haddana waa saxo waxa weeye waxaa jiray haykal guud oo islaamkii iyo shareecadiisii baanu wadnaa sax miyay wada ahayd waxay wadeen mise ma ahayn waa dood kale hadda waxaa maraya inooma furna ururada islaamigu marka markay yimaadeen oo wadciga aan soo tilmaanay ee aadka u culus een horay usoo marin ay la kulmeen waxaad moodaa inaysan imanin tajribo xoog badan oo ah wadciga noocana intaan fiirino maxaa inoo suuragelaya maxaan inoo suuragelaynin inaan aad la isu weydiinin waxaa kaloo aad moodaa inaan aad la isu weydiinin dawladda aan rabno inaan raadino een doono waa dawladda noocma iyadan inaan aad la isu weydiinin ayaad moodaa waxaad moodaa oo kale inaan aad la isu weydiinin muxuu ahaa way duntay wixii weynaa ee dadka ka dhexeeyey dawlad gobolla ah baa soo baxday turkiya oo wadana masar oo wadana saaran sacuudi hebel yani dawlada abuurmay oo qudri la yidhaahdo dawladaha qudriga ah ama dawladaha noocaas ah sidee baan uga dhex shaqayn karnaa oon kadibna haddaan aan doonayno inaan muxuu ahaa dib u dhis iyo aan samayno waxaad moodaa su-aalahaas oo dhan inaysan aad usoo wada xoog usoo wada badnayn ururada qaarkood waxaad moodaa in xoogooda uu ku yaro salaysnaa keliya qayb ka mida muxuu ahaa masaa'ilka cibaadaadka iyo shacaa'irta diiniga inay xoog saaraan qaybo ka midu inay isku yada dayayeen si iyagu u dhigeen weeye waxaan doonaynaa islaam yaro shumuuli oo dhamaystiran oo nidaamkii xayaatada ee nolosha iyo kii dacwada iyo kii cibaadadaba iswada waafajinaya marka marxaladaas waxay ahayd marxaladda noocaas ani marka waxaan isleeyahay eh, bilowgii hore markuu wax bilaabanayo waxaad moodaa wuxuu ku bilowdaa si aan laga fiirsano iska degdega laakiin tajribadii faraha badnayd ay soo mareen ururada diiniga ahu waxaan isleeyahay meelo fara badan oo aan sidii la rabay aan looga faa'iidaysanin gafaf fara badan oo inta la daraaseeyey aan la odhanin maxaan wax ka baranaa xaggeen wax ka bedelaa xaggeen u dhaqaaqnaa ayaa jira marka anu waxaan isleeyahay in meeshaas uu faraaq fara badan ama gaab fara badan ama ama culaysyo fara badan oo aysan guud ahaan ururada islaamiga ah laftooda u diyaarsanayn oo waxay doonayaan xataa mararka qaarkood hadday xataa ay doonayaan dawla islaamiya dawladay doonayaan yani inaysan isweydiinin ma nidaamka reeban umayaan doonaynaa ma nidaamka cabaasiyadan doonaynaa ma nidaamka cusmaaniyadan doonaynaa oo iyagooda boqortooya haddana si u kala duduwanaa ma waxaan doonaynaa nidaam kale oo ka yara duwan oo qaabkan mucaasarkaana si ula salqaadaya casriga ah islaamkiina marjicyo oo ayaan doonaynaa waxaasoo dhan waxaad moodaa wax aan laga wada hadlin waxaan aada ugu jirin markii hore qaamuuska iyo wadahadalka iyo dooda in uu ahaa yani xataa waxaad moodaa inaysan aada uga hadlin ururada islaamiyiinta ah Eh, haykalka dawladada doonayna laftiisu waa nuuc ma yani inaysan aada isu weydiinin marka anu waxaan isleeyahay meeshaas eh, eh, culays fara badan baa jiray oo inaga mustawayaadkeedni iyo ururada diiniga qaabka u dhisnaayeenna aynan u bislayn ayaan isleeyahay taasaa marka waxay keentay weli himiladii ay doonayeen eh, inaysan wax badan ka xaqiijinin yani waan gartay anu tago sh- sheekh bashiir axmed salaado jooga magaalada muqdisho Eh, sheekh cabdiraxmaan sidaa usoo dhiraandhiriyey waxa aragtiya haddaad ka leedahay waad ku dari karaysaa hase yeeshee eh, markaynu eegno ururada islaamka ee xilligan la joogo eh, tusaale ahaan waddanka suudaan waxaa la yidhaahdaa madaxweyne cumar albashiir waa eh, nin ka soo jeeda dhinaca ururada islaamka oo aqwaan muslimiinkii dalka suudaan isagiio sheekh axmed tura- eh, xasan turaabi ayaa isku eh, mabda ahaayoo xilka wada yimid inkastoo markii labaad markii dambe ay isdiideen Eh, markaad si u eegto sheekh eh, idhaahda madaxweyne eh, xasan albashiir weli xukunkuu joogaa haddiiba ay sax tahay inuu eh, nin islaamiya yahay wax isbedel weyna kumuu samayn marka dooda cabdiraxmaan eh, iyo su-aashan aan ku weydiiyey ma islahaan karayaan waa maasanta runtii sida sheekh cabdiraxmaan uu sheegay aad ugu waafaqsanahay waxaa weeye maaragtay sidaas bay ahayd maxaa yeelay marxaladda la maraya ayaa waxay keenaysa waxaa in horta waxa la bilaabo oo xamaasad baa jirtay wixii khilaafadii mar dhow dhacday oo sii muuqata ayaa jirtay laga odhan kara marka waxa weeyaan iyo culayskii isticmaalka iyo gumaysigii iyo kala daadsanaantii iyo afkaartii soo waajahda muslimiinta oo maarata afkaarta qowmiga iyo afkaarta ishtiraakiga iyo afkaarta shuyuuciga iyo dalalka muslimiinta oo maamuladii qabtay dawladihii qabtay ahaayeen dawlado eh, dadka ku mashquulinhaya in ay maaragtay eh, inay ka fakaraan waxyaalo yaryar oo macnaha fursadda fakarka iyo fursadda xorriyad ay aada u yarayd marka in sida xataa loo dili lahaa ama xataa dacwada loo wadi lahaa ama xataa loo cibaadeysan lahaa ayaaba wadamada qaarkood maarata xiriirbaa ka jira waa garanaysaa yani maaragtay eh, sanada noocaas oo kale ah oo dawladuhu maaragtay nidaam caskari ah oo militari ah oo inqilaabi ah baa ka jira meelo fara badan marka wuxuu horta kooba bilow bay ahaayeen lankana duruufii ay la kulmeen ee dadkii ducaada ahaa ama dadkii islaamka in lagu loo noqdo u ololeynayay duruufo adag bay ahaayeen oo aan aan u siinayna fursad inay si fiican u fakeraan hadda marka waxay leedahay marxaladda hadda la marayo ayaa waxay maraysaa marka leedahay hadda xoogaabaa lasoo waday wixii lasoo waday in dib loo fiiriyo oo dib loo eego oo markaas hadda la daraasiyo maxaan socon karaa maxaan socon karin Eh, maxaan khadanayn maxaan saxnayn maxaa yeelay dacwadan iyo dadaalkan guud ahaanba waa dadaal bashari ah dad baa wadeen nebiyaal ma wadaan marka in wixii la qiimeeyo dib loogu noqdo oo in khaldan laga saayo ee saxda maaragtay hore loo wada runtii aada loo baahan yahay Eh, waana midda muujinaysa maanta dadka laftooda xataa fursadda helay nimo si buu yeelay hadda masalan cumar bashiir si buu yeelay Eh, maaragtay maxaan ku oraa meeshan eh, turkiya lafteeda haddii maxaan ku oraa iyada lafteedana siba yeeshay meelo badan baa jira oo dad islaamiyiin intay maaragtay maamulka ay qabteen eh, si uun isku dayay inay maaragtay wax u maamulaan marka waxay muujinaysaa muuqaalkii iyo fahamkii waxa la doonayo oo weli si fiican aan u cadayn marka in hadda bal dib laiskugu noqdo oo hadda loo caga dhigo oo maaragtay fursad fiican loo helo in wixii la qiimeeyo oo waxa la rabo si fiican loo qeexo maxaa yeele waqti dheer oo wax lagu kala fahmi karo waxaa lagu kala qiyaasi karo runtii dacwada iyo maaragtay xarakaadka islaamiga ay soo mareen marka waxaa isleeyahay waktigaas duruuftiisay ahayd haddana duruuf kale cusub oo nagu farad yeelaysa ama nagu waajibanaysa inaan aan dib iskugu noqono oo aan aan isxisaabino oo aan aan ka faa'iidaysano tijaaribtii lasoo maray waan gartay eh, runtii laga faa'iidaysto ayaana hor taala marka runtii sheikhu xawaasida uu sheegay maaragtay dadka islaamiyiinta oo meelaha joogaana oo nidafsi yeelahayaana waxaa weeye waxay ka tarjumaysaa aragtida iyo duruufaha kala bedelan oo dalalkaasi ay leeyihiin waan gartay iyo waxaa marka horeba aan si fiican loo qeexin baa dhici kartaba waan gartay Eh, sheekh dalmar eh, madaxweyne erdogan ka turkiga waxaa la yidhaahdaa waa natiijadii eh, mid ka mid a ururada eh, islaamka ee siyaasadda eh, mudduu soo xukumaya waddanka ra-iisul wasaare ahaan hadda madaxweyne u noqday dad baa ku raacsan hanaankan oo hadda madaxweynenimada u noqday eh, wakhtiga dheer siinaysa awoodda badanna siinaysa dadna way kaga soo horjeedaan Eh, dad baa ku talax tago yidhaahdaa waa amiirulmu'miniin adiga aragtidaada runtii eh, ninka la yidhahdo tayib eh, rajab tayib erdogan waxa weeye eh, dee cidlo kamuu soo bixin cirkana kama soo dhicin tajribad dheer oo aada u qadhaadhayd oo dalka turkiga ka taagnayd eh, midhaheedii ama samaradeedii weeyaan waxaa la ogsoonyahay waddankaasi markii eh, khilaafada la eh, baabi'iyey afar iyo labaatankii ninkii loola jiray kamaal ataturk in uu dhabarka u jeediyey eh, wixii islaam ah oo dhan aadaanka inuu mamnuucay in lagu adimo yani sidan aynu u naqaanay dee aad barkidoodba yani ay- ay- ay- aynu wada maqlayno Eh, qur-aanka kariimka inuu yidhi tarjama turkiya waxaan ahayn lama akhrisan karo Eh, w- waxaasoo dhan in untadoodu ahayd mid ka muddo la joogo dhowr yani eh, eh, nus qarni ama afartan sanadood oo kale in dadku ay noqdaan dad islaamka ilaaway oo dabeedna sidaa lagu iluteenoobo taasi waa socon weynay yani ummad dhaabad adag labay noqotay Eh, ilaa nin loo jiray saciid annuurisi ilaa saalix piir ilaa culimo badan oo loo laayay ilaa la soo gaarayay markii dambe tajribadii ninka loo jeeda najdiin arbakan oo sooba gaadhay ra-iisul wasaarenimada kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankiina lama aragtayaan Eh, xoog iyo muquunin lagaga saaray erdogan intaasoo dhan nin dhalinyaro ah buu ahaa markii horena macalinkiisu wuxuu ahaa arbakan najdiin arbakan wax badan ayuu markaa een, yacni tijaabadii ka bartay maanta yani sida uu u soconayo iyo sida uu u dhaqmayo iyo sida magaranaysaa shacaa'irta islaamka iyo ku kalsoonidii iyo magaranaysaa ku hanweynaantii muslimnimadu ay dhulka turkiga uga hana qaatay ama siyaasadooda dibadda uga muuqato waayo waagii hore waxaa jirtay matalan dee turkigu waxaa jeebka ugu jiray jeebtuuka dambe ugu jiray dee israa'iil maanta waa looya halka ay kala marayaan iyo qadiyadda falastiin qolada kaliya magaranaysaa dee ku hilinaysaa inay eh, ama ugu cadcaddi inay halkaa yihiin marka waa la odhan karaa dabcan eh, waa nin isagu yani siyaasadda saxnay oo sida yani loo xisaabtamayo iyo sida eh, dadka ku raacsan iyo dadka kaasoo horjeeda dhan eh, loola macaamilayo aada u maareeno waxay ku tilmaamaan dadka xitaa de isaga kasoo horjeeda inuu yahay ninka u magac dheer ama ugu shacbiyad badan kan ninkii loo jiray kamaalata turk laftiis ee yani siyaasiyiinta turkiga ah waan gartay طبعا اخطائي وامانيسا وابن ادم مثل هو تجربه بشريه وامانيسا سيدا يعني لبدا الشيخ عبد الرحمن يا شيخ بشير بشير قال له dee wax badan oo ama xamaasadi keentay ama iyadu aan lasii hore loo sii jirsin ama dee tijaabaduba ay cusub tahay ama duquudda iyo culeyska fara badan ee ka imanayay dibadda waayo lama duunayo runta markaynu eegno tajribad islaamiya oo najacdo oo dib u soo noolaysa ma garanaysaa een, in eh, umuur ama yacni een, muuqasho la arko oo yacni islaamiya ay saaxadda adduunyada ka muuqato dad Waa badan ama wado badan baan danaynayn laakiin marka la eego een, dee halka lala doonayo turki iyo halka maanta uu la marayo faraq aad aad iyo aad u weyn baa udhexeeya amiir almuminiin marka la dhexeeysa kulligii nin kasta oo ummad muminiina madax u ahayd waa la odhan karaa amiir almuminiin laakiin amiir almuminiin sidaynu u dhaqaanay oo ah yani nin dee dowladii weynada islaamka ee marjiiciyadeedu shareecadda ay ahayd isu talimaysay cidna aanu hamranayn eh, hogaaminayay iyo dee nin qudri maanta u talinaya yani waddan yani haba ahaado waddan runtii yani dhaqdhaqaaq fara badan oo wanaagsan ka muuqdo runtiina dee intii tajribada ay hayeen eh, laba kun iyo saddexdii marka laga soo bilabala iminka shan iyo tobankaas sanna dhow waan gartay turkiga wuxuuna iska bedelay way qarafaysanayeenoo magaranaysaa eh, gorof caydheed bay la barbataagnaye yurub maantana iyagii baa la baryaya griigii markii laba kolkoladeeda lahaa waa european baa maanta si alayaalasi iqtisaadkiisiina raba la garanaya ninkanana gebigiisuba yani dabarka goostay buu yani ka mid noqday dhaqaalahayaasha waaweyn ee dunida maanta magaranaysaa ka marinaya waan gartay Eh, sheekh cabdiraxmaan eh, shariif oo minneapolis jooga Eh, sheekh cabdiraxmaan tusaalahan soo qaaday eh, madaxweynaha suudaan eh, cumar albashiir ee ku raagay xilka iyo eh, arrintan aad soo qaaday rajab dayib erdogan oo dadka qaar ay ugu yeedhaan iminka amiirulmu'miniin tijaabooyin eh, maxaad ku sheegi lahayd tijaabooyinkaas
waxaan dib ugu noqon iyo intaan tijaabadaas aana ka hadlin waxaad moodaa markaan leeyahay waxyaabaha aan u baahana in la daraaso waxaa ka mid a su-aasha muhimka ah in la isweydiiyo horta urada islaamiga ah ee marjiciyadoodu odhanaysa waxaan nahay islaamkii dowladda aan doonayna dowladda ay doonayaan waa maxay taa horta waxaan u malaynayaa inaysan weli xataa u qeexinayn ururada laftooda taasi waa su-aal u baahan inay marka isweydiiyaan waa qodob weeye qodobka labaad ee muhimka ah ee aan doonaynaa waxa weeye kii baan hadda u imanayaaye matalan cumar albashir iyo tiimkiisu markay meesha yimaadeen waxaan u malaynaya inay afgembi ku yimaadeen iyagoo muddo fara badan mucaarado soo ahaa muddo fara badanna ku jiray muxuu ahaa habkan hab ka wanaagsan baan u rabnaa suudaan ayay afgembi ku yimaadeen waxay sheeganayeen waxay ahayd afgembigaas inuu yahay wasiilo ay meesha ku yimaadaan markay yimaadaanna isku dayayaan wadanka nidaam xorriyadeed iyo doorasho iyo sultanka tadaawul wax la yidhaha ama inay isbedesho nidaamka doo muxuu aha dowladnimadu oo qofba doorasho iyo axzaab ina waxaan ognahay meesha ka joogaan oo aysan wax aysan waxba kaga dhabaynin yani halkaa marka waa ta waa waa qayb weeye qaybta labaad aan isweydiinayna waxa weeye eh, rajab dayib erdogan em, wadanka wuxuu wadanku soo maray sida uu sheegay ustaad maxamuud eh, axmed dalmar isbedelo fara badan buu soo maray isagu isbedeladaa isa soo dulfuulayay ayuu wuxuu ka qaaday isagiyo majmuucadiisa ama gruubkiisu hadda meel aniga marka falsafadaydu qayb ka mid a waxa weeye inayna hal qof credit siinin ama hal qof aan la siinin inuu wanaagga keligii sameeyey ee la yidhaahdo waxaan wax soo dhismeeyey oo muddo qofba in yar kusoo daraya muddo qof yar in yar kusoo daraya ayuu meesha tiimkani hadda ka qaaday Eh, wuxuu isagu ku yimidna nidaam ah, islaami ah ma aha yani wuxuu ku yimid nidaam calmaani ah oo dimuqraadi ah ayuu ku yimid Eh, kaasoo rumaysan dadku inay sultatu tadaawul iyo doorasho si u sameeyaan Eh, mar walbana doorashada la sameeyo haddii ay si u yar hana qaado turki uu shacbigu istiqlaaliye ama shacbigu go-aankooda uu yeelanayo tajribada biqabdi nadar in la yidhaahdo waa ninkani waa islamic state iyo ma ahaba anima jecli muxuu ah magaca noocaas xaqiiqatan casaakirtu way afgembilaysay oo wadamada ay casaakirtu ay xoog leeyihiin wadamada qaraarkooda shacabku shaqo kuma yeesho marka eh, intaasoo qof baa lasoo afgembiyey erdogan ka hor isagana afgembi baa la isku dayay afgembigii waa kii ka badbaaday waxay la tahay marka tajrubadiisu waa ama tajrubadoodu yani tajrubo xataa la odhan karo waa tajruba islaamiya ma aha yani shacabkuna ogow erdogan iyo xisbigiisa laguma dooranin waa niman tukada waxaa lagu doortay waa niman shacabka wax u qabtay waa niman wadanka hore u shaqaynaya waa niman wadanka istiqlaaliyadiisii ugu soo celinaya oo shacbigu waxay rabaan yani marka maxaan doonaynaa waxay la tahay su-aashaas inay muhim tahay inaan aada urada diiniga isu weydiiyaan oo si dhaba intay u fariistaan ay tidhahdaan horta dawladda aan rabno waa noocba dawladeen doonayna su-aashaas urur ay waadixo tahay wuu yaryahay ama ma jira yani Waa gartay.
Eh, nidaamka aan dawladda ku raadinayna waa noocba iyada lafteedu waa su-aal kala weeye marka su-aalahaas waxay ila tahay in la- aan u baahana inaan isweydiino laga jawaabo si shaksiyaan ku weydiin doonaa su-aalahaas jawaabtooda hase yeeshee haddaan u tago sheekh eh, bashiir axmed eh, sheekh bashiir axmed salaad oo jooga magaalada muqdisho eh, waa tii eh, tijaabadii gugii carabtu uu ka dhacay eh, wadamada carabta eh, waa tii masar ay ku guuleystay xisbiga ikhwaan muslimiinku muddo gaaban uu talada dalka hayey eh, kadibna uu militarigu afgembiyey Eh, militariga qaar iyo dadka siyaasadda eh, ururada islaamka kasoo horjeedaa waxay yidhaahdaan eh, haddii islaamiyiintu ay meesha tagaan sida cumar bashiir oo kale ayay dheeraysanayaan sababtaas darteedna marmarsay uga dhigteen afgembigaasi Eh, inkastoo la odhan karo dhinaca dalka tunisia oo isla ururkaasi eh, uu ku guuleystay mar inuu haddana dib uga eh, noqday markii eh, doorashadii labaad eh, la gaadhay hase yeeshee doodaas militariga iyo dadka siyaasadda ururada islaamka kasoo horjeeda eh, m- sax ma tahay oo ma ma la qaadan karaa waa mahadsan tahay runtii eh, dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka ducaadda ama islaamka in cilmigiisa camalkiisa lagu noqdo oo maaragtay la dargeliyo u ololeynaya waxaa loo baahan marka hore waxay sameynayaan inay u fahmaan inay yihiin wax diinta ka mid ah waxa diinta ana mar kasta meel loo noqday leeyihiin oo marjaca kitaabka iyo sunnada iyo maaragtay saabsan siradiisa iyo horta in loo noqdo weeyaan intaan meel kale la aadinba marka eh, dadkaan dee siyaasadda galay oo maxaan ku rahaa ikhwaan muslimiinka ama keyrkood ah waa dad ducaad ah oo in eh, diinta ay ku dhaqmaan ayaga ummadana maaragtay si ay ugu dhaqmi lahay ay gaarsiiyaan ay iska xilsaareen marka waxaa loo baahan wax kastoo la sameynaya horta inaan aan noqono dad eh, maaragtay isweydiinaya sida sheekh abdiraxmaan uu sheegay horta maxaan rabnaa horta maxaana laka rabaa anaga lafteen maxaa nagu waajib ah horta marka hore waxaa wey waa inaan fahamsanaa anaga waajibkaan na saara waxaa wey horta waa dacwada waa in dadka eh, eh, diinta aqbalaadeeda iyo fahamkeeda iyo qanaacadeeda la gaarsiiyaa horta intaadan awood raadin waa inaad horta dadkii abuurtaa oo dadkii aad soo saartaa oo qanaacadii iyo doonistii horta waa in la helaa marka horta shaqada koobaad oo dadka laga rabo ducaadda waxa weeyaan waa inay dadkii muslimiinta dadka muslimiin weeye laakiin xoogaa fahamkii iyo cilmigaa iska yaraada la odhan karaa waxyaalakaa lagu saanoobay marka horta dadka fahamkooda in la saxo waa shaqada koobaad oo noo taala weeyaan waxaa marka awoodda loo raadinaya waxa weeye taqriiban in fidintaas iyo fahamkaa la saxaya iyo maaragta waxaas bislaynteeda in loo adeegsado oo kale baa moodaa marka labadooda marka miskeyada asal ah labadooda dacwada iyo qanaacada iyo fahamkooda la bedelo dadka oo maaragta dareenkooda la bedelo dadkooda la bedelo maskaxdooda horta ayaa asal ah nabiguna sala allahu aleyhi wasalam dacwuu ka bilaabay dad buu helay kadibna dawladdiisi ayuu istaajiyey marka horta sidii dad loo heli lahaa oo waxaan kula aamina oo waxaan kula qaata oo haddii beriida maaragta lagu inqilaabayo ku difaacayo marka turkiya oo kale hadda waxaa difaacay shacabkii iyo dad badan runta oo taageerayaal bay ahaayeen marka shacabka biseelkiisa wax laga boodi karo ma aha horta taas waa mid leeyahay mida kale waxa waa inaan ogaanaa dadka maxaan ku rahaa diinta laga fahamsanayn ama maarata diinta ku dhaqankeeda ama maaragtay laga fahamsanayn ama kasoo horjeeda wax keenaba dadka noocaas dad horta dimuqraadiyada ogol ma aha sida maarata dawlada waaweynba eesma ogolayn oo dadka islaamiyiinta bal waxaa la odhan karaa muslimiinta o dhan ba looma ogolaba in maaragta xaakim ay rabaan oo dantooda ka shaqeynaya in u soo baxo looma ogola haddii maaragtay la damco in la iska leexiyana la ogolaana mahayo marka waxa weeyaan dawladaha waaweyn laftoodu dimuqraadiyada ayagu ay maaragtay iyo ayagu doorashada ay maxaan ku raa ayagoo isticmaalaan oo ay meel ku gaareen oo dunada ku gaarhayaan muslimiintii looma ogola inay maxaan ku isticmaalaan ay kusoo saartaan qof ayagu ay rabaan jazaa'ir bay ka dhacday waa la fashiliyey xataa falastiin xamaas maxaa ku raha lama ogola soomaaliya waa garanaysa ee maxaakiimtii lama ogola turkiya hadda u dambeysay waa garanaysaa marka waxa weeye dadka dadka nala wadaaga oo maaragta muslimiinta islaamka nala sheeganaya oo aan isku mabda ahayn ama isku fakarka aanu ahayn maaragtay maxaan ku raha dimuqraadiyadii iyo maaragtay iyo doorashadiina yeeli maayaan ayagu oo haddii laga raayo oo laga adkaado kuu dhiibi maayaan ku ogolaan maayaan waa oran karaa waan gartay waad mahadsantahay sheekh bashiir axmed salaad muqdisho jooga waxay naga go-ay sheekh dalmar waan soo xidhi doonaa hase yeeshee haddaan u taga sheekh cabdiraxmaan shariif oo jooga magaalada minneapolis gobolka minnesota dhowr mar baad sheegtay oo tiri in la qeexo waxa loo baahan yahay iyo habkii loo mari lahaa bal haddaad diirka ka rogtid waa su-aal fiican weeye ani waxay la tahay waxaan u malaynayaa maanta inta muslimiinta ee masaajidda ku tukanta ee cibaadaysata inay ka fara badan tahay intii waayo hore fara badan cibaadaysanaysay inta xajida way ka fara badan tahay intii waayo fara badan oo kale xajinaysay marka dadka muslimiin la-aani ma hayso faham xumana yani way iska iman kartaa laakiin faham xumana ma hayso oo islaamkooda iyo diintooda way rabaan dadku taas markaan waa waa waa qayb weye qaybta labaad aan doonayo maxaa la doonayaa waxay la tahay inay muhim tahay sida aan ku celinayo maxaan doonaynaa maxaan rabnaa in horta la isweydiiyo hal arrin baan ku noqono arrinta sheekh bashiir salaad sheegay oo ah laysuma ogolo waxba dhan waa ka run oo ma aha innaga oo keliya eh waxaan doonayaa muslimiintu inaanaan aada u celcelinin wax la yidhaahdo guul ah waxba nalooma ogola cid cid wax u ogola adduunkan ma jirto cid waliba waxay doonaysaa cidda kale inay ku dul inay ku dul guurto ama ay ku guurto inagu haddaan awood yeelan ummadaha waan ku guurayna inaguna waa laynagu guuraya markaan awood muxuu ahaa aan tabar daran nahay waxaa muhim lakiin inaan isweydiino innagaan la inagu guurayo innagaa aan waxba la inoo ogolayn maxaan samaysan karnaa arrintaasaa muhima inaan isweydiino maxaan samaysan karnaa maxaa inoo suurageli kara hadda waxaan ka hadlaynana waa waa dawlad wey system dawladeed wey ani waxay la tahay ururada diiniga ahu inay marka hore isweydiiyaan dawladda ay doonayaan waa noocma inay u qeexan tahay waa qodob asaasiya weeye sheekh bashiir salaad wuxuu yihi waxaa kitaabkii sunnada waa sax kitaabkii sunnada dawladda inoo tilmaamay lafteeda ayaan doonaynaa inaan isla fahamno maxaa jira muslimiintu tajribadii ugu horreysa waxay ahayd tajriba soddon sano ah ee ay u dhexaysay taariikhdu alkhilaafa arashida ama la yidhaahdo alkhilaafa arashida waa soddon sano ay ahayd soddonkaasna lafteeda ma dhaawacya la-ayn oo ma dhanqari oo ma dhanqariya la-ayn waxaan ognahay cumar in la dilay radia allahu canhu cuthmaan in la dilay radia allahu canhu calina in la dilay radia allahu canhu intaana waxa dilaya oo un kacdoonku uu ahaa dad muslimiina yani oo dhexdooda ah kadibna markii laga soo gudbay waxaa timid dawlado aan cidba ka amar qaadinayninba yani oo iyagu waxay rabaan samaynaya oo boqortooyooyin ah marka horta inaan isweydiino dawladda aan doonayna namuudajka iyo tusaalaha aan raadinayna horta waa kee su-aashaas waxay la tahay inay muhim tahay oo lagama maarmaan ay tahay qarniga kob iyo labaatanaad iyo adduunka noocan u dhib badan adduunka noocana dawladda aan rabno waa tahay su-aashaas waa qayb weeye su-aasha labaad ee muhimkaiha aan doonayna ani waxay la tahay in inaan isweydiino arrinta ku saabsan wax la yidhaahdo tadaawul sulta sultadu inay isbedesho oo shacbigu uu noqdo cidda qofkay rabaan dooranayo qofkay rabaanna aan dooranaynin arrintaasna waxay ila tahay inay noqoto biyakama dhibcaan oo shacabku uu noqdo qofka dadka muxuu ahaa dooranaya arrintaasna waxay ila tahay waa lagama maarmaan weeye arrinta saddexaad aan doonaynaa waxa weeye in la tawfiiriyo xorriyaadka oo ay shucuubtu qaraarkoodana xor u noqoto gudahoodana xor u noqoto islaamiyintuna ay ama ururada marjiciyad diineed wataa qaybta ay xoojiyaan waa wax lagama maarmaana wey waxaa kaloo lagama maarmaana iyadana dawlad tanfiidi ah ama dawladda wax maamulaysa iyo qaba kala saaran iyo eh, maxkamado kala saaran oo ay maxaakimtu xataa dawladda muxaasabeyn karto ay maxaakamtu dawladda ay muxuu odhan karto say maxaa waxaan ku dhacay ay odhan karto inuu abuurmo isaguna waa qayb kaleto wey marka anu waxay ila tahay dawladdan dawlad casri ah oo saddexdada da- suldadood ay kala duwan yihiin oo baarlamaanku uu gooni yahay qadahuna uu gooni yahay nidaamka tanfiidiguna uu gooni yahay cidba cid ay muxaasabeynayso cidba cidda kale ay muxuu aha ay ilaalinayso arrinta iyada ah in laga fikiro oo la sameeya waa lagama maarmaan ugu dambeyntana uu noqdo shacabku cidda iskale awoodda ugu dambeysa ciday dooranayaan cidda xukumaysa cidda meesha muxuu ahaa imanaysa arrintaasu waa waxaad moodaa inay tahay waxa aasaasi ah haddii aan doonayno inaan si u najaxno oo maanta aanu meesha iyo kabwada aan taaganahay aan ka guurno arrinta kale aan aan waylo dheeraanaysa aan doonayo waxa weeye eh, muxuu ahaa manhajka manhajka tacliimiga ah dib loo qiimeeyo oo dib loo sameeyo dadka cuquushooda waa in dib loo koriyo dadka in la baro ruuxu tacaayushu maca alaakhir inaan inaguna wada noolaano ummadaha ummadaha ummadahana aan la noolaan karno oo inaga laftee inagoo kale afkaar duwan inagoo kale madaahib duwan aan wada noolaan karno ummadahana aan la noolaan karno arrintaa iyadaa inay asal inaga noqoto iyaduna waa laga maarmaan marka aniga waxay ila tahay tajribada aan soo marnay ururada diiniga oo ay soo mareen eh, fatradii hadda uun ama sideetankii sano ama sagaashankii sano ama boqolkii sano ugu dambeysay intii dowliba hala yidhaahdee waxay ahayd tajribo kacaa ku fara badan leh in wax laga bartaana waa lagama maarmaan wey cuqdo badan bay qabaan dadka odhanaya islaamiyiintu hadday meesha yimaadaan inay ka tagaan ma ogolaanayaan Eh, si marka taa loo bedelo waa inay arrin dhaba keenaan waxaan kusoo khatimayaa arrintan arrinta kala du ee kala duday masar iyo tu iyo muxuu ahaa en- en- en- en tunis waxay ila tahay masaarida waa la afgabeeye waa run akhdaa ma lahayn nimanku markay meesha imanayeen wax kay akhdaa way lahaayeen Eh, mana cidlo ma inkiri karto laakiin in la afgambiyo oo dhiig intaa leeg la daadiyo iyadu ma tahay wax tabriir loo samayn karo ama wax la odhan karo waa wax la aqbali karo maya saa darteed baa waxaa muhima mar walba shu- shacbigu inuu noqdo cidda fahamta xorriyadda macnaha ay leedahay cidda fahamta dawladda u danaynaysa micnaha ay leedahay xagga in la aado oo ummadda dhagha laga dhiso tajribada tunis aan waxaan odhan karaa soobaha najixiyey qaybta ka mida waxa weeye nimanka tunis intooda badanoo markii waddanka laga eriyey waxay aadeen dunida galbeedka waxay soo fahmeen dawlad casriga sida loo rangarayn karo ama loo wadi karo ayay soo fahmeen meesha inta badan markay waxaa muslimiinka laga eriyey muxuu ahaa masar ay dunida khaliijka aadeen iyo wadamada carabta oon dawladiba ka jirinba aslan marka laba fikri oo kala duwan baa labada gruub si u kala watay iyagoo labadaba ikhwaan muslimiin wada a yacni gruubkani wuxuu soo fahmay dawlad casri ah oo maanta adduunka ka fakshan garayn karta ama ka socon karta iyo qaabka loo wadi karo saa darteed tanaasulaad aqbalitaan haddii xataa ku kale ka bax saaxada waxaasoo dhan ayay in badan baynamaa kuwan kale markii in badan la caburiye ay intay khaliijka tageen dee khaliijka dawladeed kama jiraan yacni nidaam kama jiro dawladeed Waa gartay.
marka waxaa kala duwan mararka qaarkood qaabka xataa dawladda aan doonayno ani waxay ila tahay inooma qeexna
waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh dalmar waxaan dhegaystayaal intaasi ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkii maanta ay kala qayb galeen sheekh bashiir axmed salaad oo ku sugan magaalada muqdisho sheekh eh, cabdiraxmaan shariif oo ku sugan magaalada minneapolis iyo sheekh maxamuud axmed dalmar oo ku sugan magaalada london intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey barnaamijka faaqidaada jimcaha dhegeystayaal barnaamijkaas ayaa u dambeeyey idaacaddayadii galabnimo tan iyo kulantadina dambena ismaqal dambe oo xiise leh